asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenni murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo tilmaamaha cajiibka ah bixin jirtay waana mid ka mida qaybaheennii muhiimka ahaa ee aynu badanaaba wax isugu sheegi jirnay amaaan isugu tannaagoon jirnay marka aan rabno inaan wax isu sheegno haddii ilaahay kuu idmahayo marka xubinteenna murtadu sideedaba qorshayaal fara badan ayay leedahay qorshayaasha ay leedahayna waxaa ka mida habka ay marba labadii arrimooda isku xigta ay u kala duudo waxaa laga yaaba laba arrimood oo isku xigta oo midna bari u dhacayso midna galbeed u dhacayso inaad aragto oo aan isu imaanayn halkaa marka maxaa kaaga cad waxaa kaaga cad qorshayaasha xubintu inay taako isu jiraan ama ay kala fog yihiin ama ay cabbaari u dhaxayso ayaa halkaa iyadaa kaaga soo baxaysa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xubnaheennaas iyo qaybahooda kala duwan xubnaha oo mar laga yaabo tusaalayaashoodu inuu tusaalayaal gaagaaban ay noqdaan oo mar laga yaabo in tusaalayaashoodu tusaalayaal waaweyn noqdaan mar kalena laga yaabo tusaalayaashoodu inay noqdaan tusaalayaal dhexdhexaad ah intaasoo qaybood oo tusaale oo miisaan ayay u kala baxahayaan sidaa darteed ayaynu muddo dheer halkan ku wadaagnaa xubinta murtida iyo wejiyadeyda kala duwan ee qaababka kala nooca ah u dhaca qaababkaasoo laga yaabo inayna isku derajo ahayn ee dhanka derajada ay kala sareeyaan dhanka derajada ay kala sareeyaan teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas qayb ka mida waxaa jirtay saaad u xasuusataanba mahmaah soomaaliya oo dhahaysay maaragtay tulud geela isii iyo hoo kaxayso sheeko badan baa u dhaxaysa ama hadal badan baa u dhexeeya oo dee waa in dantii laga waramo oo hawshii laga waramo oo waxyaalihii khuseeyey laga waramo oo qaababkeedii loo soo ararto oo tilmaamo badan la bixiyo oo waxaasoo dhan ayaa u dhexeeya weeyaan marka lagu leeyahay tulid geela isii iyo hoo kaxayso wax badan baa u dhexeeya marka lagu leeyahay maaragtay meesha wax badan baa laguu dadbaayaayo howlo badan iska bislee weeyaan oo hubso oo tilmaantooda mari teenan maantana ama xubinteenan murtida maanta waxay ina leedahay laba iyaaka dhexdood nacbuddu baa ku jirta laba iyaaka dhexdood nacbuddu baa ku jirta oo macnaheedu yahay haddii aad iyaaka nacbuddu oo iyaaka intaad dhahdo aad ka booddo ood nastaciin ka sii bilowdo ama aad iyaaka haddana ku celiso dee isma keenayso oo suuraddii dhammaydba ma ansixin ama salaadaadiiba ma ansixin ama faatixadii aad akhriyaysay ma ansixin sababtoo ah nacbudduba waad ka booddayba nacbudduba waad ka booday ha ka boodi weeye marka meesha talada iyo turxaanaha iyo tusaalaha iyo howlaha dhexda ku jira ha ka boodin oo ha noqonin mid iimaankiisu xil isiiya intuu dhaho hoo qaada markii layidhi ka booday wax alla wixii meeshii xilka lagu siiyey iyo meesha ku qabtay inta u dhaxaysa wixii yaalay mid ka booday ee ballanqaad lahaa ee tilmaan lahaa ee sheeko lahaa ee hidow lahaa ee arin lahaa ee waxaasoo dhan mid ka booday ha isku noqon weeyaan mahmaahda maantan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi haddii iiba idmahayo intaan lagu dallicinba dabinka bood ahow